Bilaanta ku noolaan kaamka Wamotiri ee magaalada Kismaayo ayaa weliba wajahaysa xiligan daruufo eedan adag ah waliba iyo oon haysan adeegyada aasaasigan ee nololo bini'aadanka. Qoysasku yaa intiyo badan waliba haysatee hoy la'aan, caafimaad darro iyo raashin la'aan ah. Waxaana ku mid ah dadka degan kaamka Wamotiri ee magaalada Kismaayo ayaa ku warbiyeen xaaladii nololeed ee ku jarta kaamka Saya.
Way maasha Allah inkasta cariiri hada uu yahay nadaafada meel uu qofku waasac inuu iskaga fiicay mogta qashinka uu iska dugnaa marmar uu ma iska gubnaa een qolo wacyigelinta oo nadaafada ka socoto way noo imaadaa oo nadaafada ka hadlaysa marka si uun hadda arkaysin way kaamka nadaafadiisa waxaan u dirayaa hay'adaha iyo iyo maamulyaalka inay een sida hadda aad u jeedaanba inay wax garab ah nala soo siiya xaliimaa la dhahaa aniga gaajo waana haasaa dadka dhan way baahiyiin minig dhan waana dudumhayaa tarii waaye kaamkan anigu wax ma qaadano waa baahanaa labo sano iyo afar bilo aan deganaa sanadkii saddexaa noo soo saciido xuseen cabdi kaamka deganyaa waa matiri baahi waa jirtaa bacla-aan waa jirtaa raashin ma haysano roobka guryaalkii roobaa naga dacaayo fajaq iyo waxaas ihi wax ooma ka gadana ma haysano wax ilmaha iskuulka lacagta iskaga bixina ma haysano cuntadii cunaynaa dhib naga tahay iskuulka lacag ma u awoodno maxaa rabaan lahaa inaanana garab qabto ilmihii dugsigii wax aan ka barno inaanana siiyo cuntadii wax kasoo gadano raashinkii inayna noo daryeelo oo saddex sano io baraan deganahay ani taakulaan mar waa wax iska helna badanaa wax ma helno wax leelana siin jiri bacya bacyahiina mar dhow waxba malana siinan qoraal wax eena mar dhow saas ma u helin marmarkoo waxa iska helna waa iska jiraa dhib maasha allah kaamka nadaafadiis maasha allah way maasha allah allah hanaga haayo urur wixii ah intii kalena anigana waa dadaaleynaa maxaa u diri lahaa inayna garab qabtaan raashin iyo waxaas lacag iyo waxaas inaana siiyaan oo noo daryeelaan oona garab qabtaan bacyaalana sii waa rabnaa bacyaal lacaan waa jirtaa raashingna waa rabnaa ada dhib waa iska jiraa laakiin maasha allah iskaroon sii kala caafimaad allah hanagu sii baaho waa jirtaa bac la-aan waana haysa labadoodba inana sii waa jeclaan